barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin jimcaha labiyo labaatanka bisha februari sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay shantii iyo barkii aroornimo ka tahay idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa wadanjir idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doono taariikhda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay ka soo bilaamaysaa qarnigii sagaaliyo tobanaad magaalada horta waxay ahayd dhufays dabiici ah oo ilaahay u dhaliyey magaalada waxaa ku soo wareego webiga shabeelle oo sida xarafka sa'doo kale kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn
ciyaarihii qodobo kalena waad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
roob yaraanis dabajooga oo la filayo inay ka sii jirto deegaanada somalilan oo keentay cunto iyo daaqyaraan ayaa sababtay in dad badan ay khatar soo food saarto sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee norway kun oo qof ayaa qarka khatar u saaran kumanaan kun oo caruur iyo haween isugu jira ayaa cabsi ka qaba in roob la'aanta la filayo inay bilahan sii dabadheeraato ay xaaladooda sii murjiso sidaasi waxaa sheegay madaxa hay-adda norway ee soomaaliya victor moses roob la'aanta ka sokow somalilan waxaa kale ee caqabadaha gaajada u dheer colaada joogtada ah ee gobolka sool victor moses waxa uu caalamka uga baaqay in hal dhibic sideed bilyan oo dollarka maraykanka ah lala soo gaaro si dhibaatada looga hortago haddii ayuu yidhi aan taageerada la helin waxa uu sheegay in madaxa hay-adda qaxootiga ee norway uu khasaaro nafeed iyo mid dhaqaalaba aad u badan doono
biliiska turkiga ayaa u dhacay aqalada boqolaal ka tirsan ciidamada milatariga ee waddankaasi jimciha maanta kuwaasoo lala xiriirinayo afgembigii dhicisoobay ee julaay sanadkii dalkaasi ka dhacay xafiiska dacwadoogaha waddankaasi ayaa xubnahaasi ku eedeeyey inay xiriir la leeyihiin wadaadka turkishka ee maraykanka ku dhaqan fatxulaahi gulen ankara ayaa eedda iskudayga afgembiga dusha ka saartay taageerayaasha gulen kaasoo dhaqdhaqaaqiisa xismaadda ay awood ku leeyihiin bulshada turkishka oo ay ku jiraan warbaahinta biliiska iyo garsoorka toddobaadkan turkigu waxa uu xabsiga dhigay saxafiyiin iyo aqoon-yahano kuwaasoo lagu eedeeyey inay baahiyeen hadallo ka dhana dowladda
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada beledweyne kusoo diyaariyey nalala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka barnaamijkan oo idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaan ku soo qaadan doonnaa bilowga taariikhda sida ay beledweyne magaalo ku noqotay halka uu ka yimid magaca beledweyne iyo raadkii uu ku lahaa halgankii daraawiish taariikhda magaalada iyo xoogagii isaga gacan dambeeyey daraawiish kadib waxaa inooga warramaya ustaad cali cabdi xasan oo loo yaqaano cali baarey waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane barnaamijkan waan ku dhowahay waana kaaga mahad celinayaa adiga iyo bahda v o eda haddii aan ku socdo su-aasha aada weydiisay horta marka hore soomaalidu ma aha yacnaa dad wax qoro hase ahaatedeedee magaalada beledweyne markii magaca muxuu ku baxay marka la leeyahay dadka markay taxliil sameynayaan meelo badan ayaa waxbaa la sheeg sheegaa fara badan laakiin aniga kulley waxaan ku soo koobayaa magaalada beledweyne waa deegaan aada u ballaaran baa hoos yimaado oo tuulooyin iyo ceelal iyo maaragtay helooyin intaba ah marka maadaama dadka soomaaliyeed ay maaragtay dad dukaamaysto oo suuqa iyo waxyaalahaas xoolaha iyo eh, cuntada daruuriga iyo waxyaalahaas gato ay tahay marka dadka had iyo jeer waxay dhihi jireen waxaan aaday beledkii weynaa magaaladii weyneedaan ka imid marka beledkii weynaay marka sidaas hadalkii marka dambe beledweyne sidaas ugu baxday midkaasaa maaragtaya sawaabta ani iila dhow marka beled weyne noocaas waaya beledkii weynaa ama magaaladii weynaaya maanta aaday beledkii weynaayaan ka imid sidaas inay ku baxdaan rajaynaya sidaan ka warqabno awoodo badan ayaa waxa ay ka jireen wadanka eh, qiyaastii boqol sano iyo wax ka badan ka hor En, awoodahaasi midba dhankeeda ay waxa ay dadaal ugu jirtay inay qabsato magaalada beledweyne maxay tahay sababaha kalifayay in en, awoodaha jiri xilliga ay u hanqaltaagaan qabsashada magaalada beledweyne wax dhibaato ah ama dagaalo ah oo ay kala kulmeenna ma jirta
Eh, horta een, waa su-aal aada u weyn runtii oo taariikh badanna ay soo hoosgelayso Een, waxay ka soo bilaabmaysaa qarnigii sagaal iyo tobanaad Eh, magaalada horta een, waxay ahayd eh, dhufays dabiici ah oo ilaahay u dhaliyey marka een, waana sida hadda ay tahay Eh, magaalada waxaa ku soo wareego webiga shabeelle oo sida xarafka sa'doo kale marka magaalada marka dhufays dabiici ahayd marka awoodama ayaa jiri markaasi ku tartamayay inay magaaladan qabsadaan Eh, saddex awoodood ayaa jirtay awooddii talyaaniga ee dhanka koofureed iyo awooddii oo daraawiishta oo saldhigeedu ahaa taleex iyo cali yuusuf oo ahay eh, hubyo oo saddex dana maaragtay kala aragti duwan Eh, saddexdaas marka waxay jeclaayeen inay magaalada badweyne iyo dhufayskan dabiiciga ay qabsadaan marka yaa kusoo hormaray oo qabsaday ma talyaanigaa kusoo hormaray ma daraawiishta ma eh, boqortooyadii cali yuusuf marka eh, magaalada ka horteedna magaalada ma ahayd eh, magaalo weyn oo dadku ay degan yihiin
horta waxaan ku hormarayaa magaalada ma ahayd magaalo weyn oo eh, dadku deganaa eh, magaalada magaalo ma ahayn markaasi waxay ahayd uun xamiir iyo xayndaab oo ilaahay oo dabiici ah iyo maaragtay waana la joogay oo niman waxaa joogay la yidhaahdo gadaal baan ka sheegi doonaa hormadiid eh, oo qabiil ah oo aada u abaabulan baa joogay oo niman xooggan ah markaas yaa usoo hormaray waxaa usoo hormaray daraawiish oo daraawiish baa waxaa maqashay kun iyo sagaal boqol toban iyo labadii ayaa talyaanigu inuu soo degay degmada mahadaay isla sanadkaasna wuxuu degay meesha la yidhaahdo tieglow marka waxay maqleen inay rabaan dara- een, talyaanigu inuu qabsado dhufayskan dabiiciga ee beledweyne daraawiish markay maqashay bishii abriil kun iyo sagaal boqol toban iyo saddexdii waxay soo dirtay ciidan ciidankaasi waxaa laga soo diray xaruntii taleex waxaa amar lagu siiyey waxay ahaayeen ilaa afar boqol oo ilaa shan boqol oo faras iyo afar boqol oo nin oo maarata lugley ah waxaa amar lagu soo siiyey inay u tagaan Eh, eh, daraawiish deganayd doh iyo ceelgaab meesha la yidhaahdo oo hogaaminayay nin la yidhaahdo khaliif sheekh cabdulle uu haystay amarna waxaa lagu soo siiyey inay israacaan oo khaliif hogaamiyo ciidankaasina beledweyne ay degaan ay qabtaan Eh, waxa weeye marka halkaa markay taagan tahay isla bishii dhexdeedii waxay yimaadeen meesha qowlad la yidhaahdo qowladda waxa weeye beledweyne waxay u jirtaa adiga toban kilomitr ama ama shan iyo toban kilomitr in in ka yar dhanka waqooyiga marka halkaas markay soo degeen eh, nimankii eh, magaalada joogay eh, hormadiid la dhihi jiray waxaa u talin jiray nin la yidhahdo nacdo dacaar nacdo dacaar nin la yidhaahdo ayaa u talin jiray marka wadahadal baa dhex maray wadahadal iyo ergo ka bacdi nimankii way diideen inay maaratay cidna u ogoleen meeshan kabacdina daraawiish waxay go-aansatay inay dagaal ku qaato dagaal baa lagu soo qaaday nimankaasina waa la baabi'iyey marka maalintaas laga soo bilaabo ayay marka magaaladu ay laga soo bilaabaya marka taariikhdeeda halkaasayna ku dhammaatay nimankii hormadiid ahaa saasayna maarata daraawiishii magaalada ku qabsatay haye kadib marka eh, daraawiish markii ay qabsatay magaalada beledweyne maxaa dhacay gudaha magaalada eh, dadkii deganaa deegaanka magaalada beledweyne deegaanada hoos yimaada oo aad sheegtay in markii horeba ay tuulooyin ahaayeen eh, daraawiish ma soo dhoweeyeen oo soo dhaweyn ma ka heleen mase dagaalo kale iyo waxbaa dhacay horta magaalada horta markii la qabsaday oo daraawiish qabsatay waxaa loo dhiibay oo daraawiish ugu wakiil ahaa nin la yidhaahdo maxamuud macalin oo ku magac dheeraya cagadhiig daraawiish marka dadyowgii ee, runtii lama aysan qabsanin waxaa ka hortimid mucaarado badan baa ka hortimid Eh, laakiin en, dhanka koonfurta marka la yidhaahdo waxaad moodaa dadka taariikhda qoray ama eh, maaragtay wax qoray eh, inay macnaha ay ka gaabiyeen En, sidoo kale hadda gobolada waqooyiga ama nugaal eh, sayidka iyo daraawiish waxaa ka qabsaday kacdoon markii la dilay garaad cali garaad maxamuud oo kale ee gobolada nugaal boqorkii u ahaa ama suldaanka u ahaa markii la dilay sidaasoo kale koonfurtu ee iyadana dad acyaana iyo waxgarad iyo dad abriyaa ahay daraawiishi ku laysay oo culummo ay kamid tahay ay ka mid yihiin eh, marka la yihahdo sheekh oweys oo kale iyo dad kale marka mucaarado adag baa ka hortimid daraawiish dad baa diiday oo marka eh, ka- dagaalkooda hor yimid marka sababta ay u diidayeen daraawiishta ma dadkaas waxay ahaayeen dad la shaqeeya talyaanigii ama ingiriiskaba aan dhahno ma dad sidaasoo kale gumaysiga gacansaar lala miyay ahaayeen wax diidaya oo daraawiish ka horyimid
horta daraawiish horta waxaa aada ugu horyimid eh, nin la yidhaahdo ibraahim seedow axmed caqiid ibraahim seedow baa ninkaasa ah ka horyimid waxyaalaha daraawiish looga horyimidna runtii waxay ahayd oon gacantii adkeeday dadka ku qabanayeen waxay lahaayeen macnaha ninkii fikirkooda diido sidii haddii garaadkaas nugaaladoo kale loo dilay waa xujoobaya la dhihi jiray ninka daraawiishuu diiday daraawiish ninkii fikirkeeda ka horyimaada waa xujoobay haddii uu xujoobana qofkaasi waa la dilayaa ama xoolihiisii baa la xalaalaysanayaa marka dadkii marka waxaa jiray meelo badan haddaba waa tegi karnaa dhurkan hadda macnaha xeradan u dhow lama galaya agteeda dhur maajoor baa la yihahdaa dad badanaa yacnaha en, lagu riday webiga oo dhibaatooyin badan ay soo gaartay dadkii eh, wa- waalidooda webiga lagu riday oo weliba dumar ahaa hooye markaasi eh, uur lahayd ninkii macnaha markaasi dhashay eh, ilaahay u badbaadiyey habeen madow webiga saas lagu riday yacnaha kabacdi geed qabsatay webiga daadaya saas ay ku baxsatay kabacdi wiilkii dhashay ada- dadkii qaraabadiisi waa wareystay aniga macnaha horta wax jira bay ahayd oo daraawiish En, kulley waxawaaye en, waa dad oo maaragtay eh, hadafkii lalahaa En, runtii hadafka hadduu yahay wax badan baa iska bedeli karo dadka waa reer baadiya ahaayeen dad geeli jiro ah la adeegsanayay marka gacantay ku qabanayeen gacan adagoo bere bay ahayd marka sidaa daraaddeed marka waxaa ka hortimid mucaarado aada u badan waxaana u weynaa ninkaas la yidhaahdo eh, ibraahim sedow oo dagaal adag kaga soo horjeestay daraawiishta waxaad moodaa marka taariikhdii marka la qoraayey ama yacnaha en- en runtii haddii uu daga- daraawiish oo kale hadda wanaagna way lahayd eh, eh, eh, dee wa- wanaag eh, salbina waa jirayaaho maaragtay waxyaala cagsiga waa imaan karaan marka en, in marka intii wanaagga ahayd la sheegay laakiin intii aan wanaagga aan ahayn ee dhibaato ahayd dadkii soo gaartayna ooba keentay ba macnaha daraawiish inay burburto ee, tiyaarkaasna ou jabo En, gumaysigii ingiriiska iyo talyaaniga la diriiray ka sokow haddana waxaa jiro factor ama caamil ee daraawiish keentay oo en, inay muddadaas yar dagaalamaan keentay baa jirto oo haddii la raadiyey wax badan wax badan laga heli karayo Een, xaruntii ugu weyneyd ee daraawiish waxay ku tiilay magaalada taleex beledweynena xaruntii ugu weyneyd ee gobolada dhexe ama koonfurta ay ku lahaayeen ay ahayd Een, ustaad cali ogaanta iyo baaritaanka aad samaysay sidee buu ahaa xiriirka dhinaca isgaarsiinta tusaale marka loo baahdo in amar la bixiyo ama tallaabo kale ficil la sameeyo sidee marka eh, amarka uu sayidku soo bixiyo sidee beledweyne uu kusoo gaari jiray waxaan u fahmay su-aashaada qalcadihii ay ka dhisnaayeen ka dhisneed beledweyne iyo qalcadihii kale ee, dox ha noqoto ama ee, kuwii kasii gadaalayay ilaa xaruntii taleex ee, telecommunicationka ama habka wax la isku gaarsiiyo yacnaa aniga siday ahayd En, aniga horta kolley taariikhda beledweyne un baan oo hadda ka waramaa oo aada ugu kuur galay ee, qalcadii iridda aamin iridda amin baa la dhihi jiray qalcadaas oo daraawiishta ku lahayd ilama aha in maaragtay ay aada iyo aada u sarreysay warisgaarsiintan sababtoo ah waxa weye in faras la diraa ama waxyaalahaas ma ahe in hadda yacnaha si dhaba ay u ogaan kareen wixii dhacay runtii ma qabo waxaanu daliil ugu dhigayaa markii xaruntii daraawiishta ee taleex la duqeeyey sayidka iyo boqol nin iyo wax ku dhow xaruntii marka la burburiyey ay la baxsadeen oo xagga iyo iimay aadeen waxaan filayaa saddex bilood ka dambo sida taariikhda rasmiga ayaan ku hayno saddex bilood kadib ay wuxuu soo gaartay xaruntii iridda aamin qalcadii iridda aamine daraawiish ku lahayd in xaruntii taleex la garaacay oo ingiriiska garaacay oo daraawiishii kala jajabtay oo maaragtay sayidkii iyo raggii yarow watay iimay xaggiisa aadeen saddex nin ayaa soo gaarsiisay saddex bilood kabacdi ama laba bilood ku dhowaadkooda saddexdaa nin taariikhda koley buwaagtana way ku taalaa waana waana arki kartaan waxay soo gaareen xaruntii daraawiishta meeshaan ninkii ahay maxamuud macalin markay soo gaareen saddex nin bay ahaayeen ratiyay kusoo biyo qaateen ayagoo sagaaga iyo daal ka muuqdo ayay soo gaareen xarunta kabacdina maxamuud macalin waxay u sheegeen in daraawiisho jabtay oo sayidka iyo boqol nimoo watana halkaas aadeen wixii kalena reerahoodii kala aadeen marka hadday warisgaarsiin jirto xaruntii beledweyn oo yacnaha runtii daraawiishe ay ku dhaaran jirtay saddex bilood kabacdiay soo gaartay markii xarunta taleex la gaaray marka marka nidaamkii daraawiish ee magaalada beledweyne ka jiray isaga markii kan taleex uu burburay sidee isaga kan beledweynena uu ku burburay
markay soo gaartay xaruntii taleex in ay burburtay oo daraawiish ay jirin taleex aysan jirin nugaal iyo sool aysan jirin iyo sanaag aysan jirin oo maarata xarumihii waaweynaa iyo docmo iyo nugaal iyo dhulka ay ku lahaydoo dhan ay ka baaba-een kabacdi maxamuud macalin ninkii la dhihi jiray iyo cagadhiig wuu ka baxay meeshan hubkii wuxuu qaadan karana wuu qaatay wixii kalena webiga shabeelle ku riday kabacdina waa isaga tegiyay marka waa ka howlalay
magaca daraawiish ma magac soomaaliya marka hore ka yimid buu ahaa mase waa magac meelo kale laga soo minguuriyey magaca darwiish laleeyahay waa magac oo oo dadkii marta saalixiyada dariiqu saalixiya markuu sayidka tegey meesha la yidhaahdo makal mukarama oo ninkii maxamed saalix ahaa waa magac weyn ilaa mahdi suudaan ninkii la dhihi jiray oo dagaalami jiray oo madhabkan saalixiyada watay iyo sheed maxamed cabdulla xashan iyo daraawiish wacnaha komankaas waa magac weyn oo ummaddaa ka dhexeeyo ma aha magac daraawiish oo maarata waa un dadkii dariiqa saalixiya oo dagaalamayey oo bariga africa oo dhan ka dagaalamayay sida suudaan iyo saas waaya magaco ma garatay daraawiishaas marka nidaamyadii carwi ee, nidaamyadii kale ee daraawiish ka dambeeyey ee magaalada beledweyne ka sameysmay intii aanan madax banaanida la qaadan maxaa nooga sheegi kartaa
markii meesha ay yacnaha daraawiishi jabtay talyaaniga unbaa la wareegay talyaaniga markuu la wareegayna dee xukunka talyaaniga laba mar ayay ahayd mar maaragtay ingiriis ka qabsaday mar haddana maaragtay talyaaniga uu kusoo noqday xukunkii daakhiliga maarata magaaladu markaasi waxay bilowday oo maarata inay magaalo noqoto oo maarata ay sii sii kobacdo hawa ugu sii badnaato markii xornimada lixdankii aynu qaadanay lixdankii de waxaa marka koley waa marka ugu kun iyo sagaal boqol lixdankii oo aadan cabdulle cusmaan madaxweynaha ahay baa laga bilaabayaa dadka yacnaha acyaanta ahoo sheekh cali jimcaalo baraalo hadee lixdii wasiir ugu horeysay wasiirtii arimaha unal ijtimaaciya arrimaha bulshada ahaa adiga marka raggaasoo idil madaxweynena u tartamayoo ma garatay oo nin weyna siyaasadda rugcaddaa ku ahaa waxyaalaha kaloon xusi kara waxaa kamid ahaa gobolku inuu leeyahay runtii sida aan baaritaanka ku helay laba wiiloo isla dhalataya mataano ah inay gobolka soo mareen madaxdiisa kamid noqdeen dadna waxay leeyihiin de waxawaaye midna buulo burto u ahaa midna degmada beledweyne gobolkan laba degmo u ahaa dadna waxay leeyihiin waa isaga hormaray laakiin aniga sida aan xaqiiqda ku hayo inay maarata xuseen nuur cilmi iyo xasan nuur cilmiya lakala dhihi jiray labada wiil midna inuu beledweyne ku noqday gobnateero gobol kuna buulo burto u ka noqday waxaan u hayaa dukumentiyadii ay saxiixeen iyo dukumentiga ay saxiixeen baan aniga xaqiiqdeeda markaan baari kabacdi aan soo ogaari marka waxyaalaha gobolku lagu xusuustana waxyaahaasa ka mid ah intaa ayaanu ku hakinayaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka inta barnaamijkan midka xiga aanu ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayay barnaamijka sooyaalka dhaqanka halka aad kala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a idaacadda duhurnimo magaalada washington haatana dhegeystayaal xubintii ciyaaraha waxaa inoola diyaara jamaal axmed cusmaan
aad baad umahadsan tahay jaamac kuna wanaagsan dhegaystayaal waxaa la dhelay kulmo ka tirsan yuruba league oo wareegga soddon iyo labaad ay markaasi kooxo dhowr ah ay ciyaareen islamar ahaantaasina ay wareegga lix tobanaad hadda loo gudbay ha yeeshee haddii aynu ka horeyno xiriir kubadda cagta dunida fifa ayaa maanta ku dhawaaqay in kooxda chelsea aysan wax ciyaartooy ah soo iibsan karaynin labada xilli ciyaareed oo soo socda kadib markii ganax la duldhigay arrintan waxay ka dambeysay markii lagu helay chelsea dembi ah in ay soo iibsatay ciyaaryaha an caalami ah oo da-dooda ay ka yartay siddeed toban sanno jir taasoo ka hor imaanaysa xeerka dhinaca ciyaartooyda gadashada ee fifa sidoo kale chelsea waxaa lagu ganaaxay lacag ka badan shan boqoloo kun oo dollar hase yeeshee ganaaxan kama hor istaagin kooxda dumarka ee chelsea inay ciyaartooy soo iibsan karaan sidoo kale chelsea uma diidayo ganaaxa inay iska iibiso ciyaartooy waxaa lagu wadaa in chelsea oo ah kooxda ka dhisan magaalada london ay ganaaxani ka qaadaan raxfaan ay ka qaadan doonaan waxaa la dheelay kulmo ka tirsan yuruba leaga xalay oo qaarkood ay ahaayeen kuwo xiiso badan waxaana u suura gashay lix iyo toban kooxood inay wareega lix tobanaad usoo gudbaan halka kuwo kalena ay boorsooyinkoodii ka qaateen naadiga arsenal ayaa saddex gool iyo waxba ka aadkaatay naadiga beit barisov waxaana saddexdaasi gool naadiga arsenal ay dhalisay ay ka dhigan tahay in marka labada lugul isku daro saddex gool iyo gool ay naadiga kubadda cagta arsenal kusoo gudubtay wareega lix tobanaad sidoo kale waxaa la dheelay kulmo kale oo isla koobkaasi ah yuruba league waxaana kooxuhu ay isku arkeen kulmada dhacayna ka mid ahaa naadiga kubadda cagta ee dinamo zagreb ayaa saddex gool waxba ka adkatay victoria blezon entracht frankfort ayaa la ciyaartay shakhtar donesk waxaana ay kaga adkaatay afar gooli gool napoli ayaa waxay la dheshay naadiga zurikh f c waxaana laba gool waxba ku badisay naadiga kubadda cagta ee napoli oo markaasi dalka talyaaniga ka dhisan shan gooli gool waxaa wareega kale usii gudbay naadiga kubadda cagta ee napoli naadiga salisburg ayaa la ciyaartay naadiga galabruj waxaana afar gool waxba salisburg ay ku suul dartay naadigaasi valencia ayaa gool waxba kaga adkaatay naadiga celtic oo markaa kulankooda u ahaa kulan xiiso badan saddex gool iyo waxba labada lug marka la isku daro naadiga kubadda cagta ee valencia ee dalka sbain ka dhisan ayaa hore ugu sii gudubtay valreal iyo sporting club de portugalna waxa ay ku kala baxeen gooli gool laba gooli gool ayaa labada lug marka la isku darana naadiga valreal ee dalka sbain ay wareega xiga ugu sii gudubtay kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah zaint bertsburg ayaa la dheeshay naadiga fenerbahj ee dalka turkiga saddex gooli gool naadiga fenerbahj ayaa lagu awoodroonaaday waxaana sidaas daraaddeed saddex gool iyo laba wareega xiga usii gudbay naadiga kubadda cagta ee zaint bertsburg oo markaasi ka adkaatay naadiga fenerbahj ee dalka turkiga naadiga bayan liverkusen ayaa gooli gool krisnader isla dhaafi waayeen naadiga krisnader goolkaasi ay dhalisay waxa uu micnihiisu ahaa in labada lugoodba ay labada kooxood ku kala tageen gooli gool oo naadiga kubadda cagta ee bayan liverkusen ay lugtii hore wax goolal ah soo dhalinin ha yeeshee hadda gool iyo goolkani ay labada kooxood ku kala baxeen benfica iyo galatasaraha iyo goolla'aan bareejo ku kala tagay chelsea waxay saddex gool waxba dirteen naadiga malmo f c waxaana wareega xiga usii gudubtay naadiga chelsea dinamo kiev iyo olombiakos gool waxba naadiga dinamo kiev ayaa ku awdroonatay naadiga heng waxay ka awdroonatay slevy bruch inter waxay afar gooli waxba dirtay naadiga kubadda cagta ee raven waxaana wareegaasi usuu gudbay naadiga inter ha yeeshee real bets iyo rens oo wada dheelayna saddex gooli gool naadiga real bets ayaa ku awdroonatay lagu awdroonaaday aanrade rens ayaana wareega xigtaa afar iyo lix marka goolasha laisku daro ay ugu sii gudubtay xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha adduunka ee ugu dambeeyey haatana dhegaystayaal aan janleacno dhankii heesaha codka baxsan ee farxiyo fiska
Jacayl, doodii sabaran, dhaligoodh
waa tahay heestaasi farxifiska ay qaadaysay ayaa gebagaba u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo dhegaystayaal nabadgelyo
Smile.